qoysaska ku nool kaamamka barakacyaasha ee magaalada dhuuble ayaa degan guryo ka samaysan kartooman iyo bacali isku geeyey kuwaasoo aanan celin karin dhibicda roobka qabowga habeenkii iyo kuleylka maalintii barakacyaashan ayaa inta badan saameyn kala kulma xiliyada roobabka kuwaasoo aan awoodin inay dhistaan guryo ay ka galaan dhibicda roobka qaar ka mida qoysaska barakacyaasha ee degan magaalada dhooble ayaa codsaday in lasoo gaarsiiyo bacaha guryaha la saartay iyo gurmad kala duwan bismillahi raxmaan raxiim magayga waa cabdiqaadir maxamed nuur walaal kaamka dhibaato aad u badan bay ku jirtaa shandiro ma haysano waan haysano malo anigu dadkan soo barkacaa ku jira baagaan soo barkaya ilaa hadda waxaan minaha meesha aan faaido horta wax ku arkay ma jiro ba kuma haysto shadalow kuma haysto waxaan ku haysto ma jiro caruur oo maaragtaa oo xanuunsano oo unlaali iyo ay haysan jirta daawo la-aan way ka jirtaa maya maya wax gargaar oo aan aragnay ma lahan ilaa iyo hadda maya maya shandaro ma haysano waxaan haysan mala ka waxaan haysan mala waxaan u sheegaynaa haydaa ah oo oo oo ku shuqul leh waxaasa aan dantaan waxaasaan u baahan lahayn haddana waxaana haysano ma jirto meeshan aqabada ugu daran hooy la-aan maxay ahayday ilaa iyo dee waxyaabo badan oo maxay ahayday aan halkan kusoo koobi karin baa maxay ahayday kala kulanaa meeshan marka waxaa weeyaan waxaan ka codsanaynaa dee in sida ugu dhaqsaha badan dadka sharafta le oo maxay dadku waa barakac waxaa laga soo qaxay baadiye waxaa laga imaaday duur cidla'a meesha wax u jooga dadka ma laha marka waxaa weeyaan waxyaaba badan baan kolley dhar ma haysano hooy ma haysano bacyahan baan ku jirnaa waad ujeedaan bacyahan baan ku jirnaa gool ma haysano furaashiyadaanada waa waxaan dhulka yalyalle calalada ah marka waxaa weeyaan waxyaabo badan baan wallaahi oo yaa naga naga dhiman aan uga baahannahay bulshada marka waxaa weeyaan waxyaaba badan baan kolley dhar ma haysano hooy ma haysano bacyahan baan ku jirnaa waad ujeedaan bacyahan baan ku jirnaa marka waxaa weeyaan waxyaabo badan baan wallaahi oo yaa naga naga dhiman dee waxaan ka codsanaynaa hadee inay si fiican maaragtay inay noogu buuka naxariista noogu baaraan qoysaskan oo u badan caruur waayeele iyo dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa wajahaya duruufo kala duwan